haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan doorashada ay dadka reer netherland brito oo arbaca ay u dareeri doonaan iyo saameynta ay taasi guud ahaan ku yeelan karayso dalalka yurub warbixintaasi oo dhammaystiranna waxaa soo jeedinaya waryaheena london ridwaan xaaji cabdi weli
dalka holland waxaa brito leh ka dhici doonta doorashada barlamaanka waxaana doorashadaasi ay tahay mid si weyn indhaha loogu hayo iyadoo mid ka mida ragga tartankaasi ka qaybgalaya oo lagu magacaabo girt wilders uu yahay nin caan ku ah islaam nacaybka soo galootiga iyo adeegsiga erayo aan loo meeldayin oo cabsigelin ah wilders oo hogaamiyaha xisbiga b v v waxaa suuragal ah in xisbigiisu uu noqdo labada xisbi ama saddexda xisbi ee ugu codka badan marka la qaybiyo codadka guud ee baarlamaanka ra-iisul wasaaraha holland mak rut ayaa ku eedeeyey hogaamiyahan midigta fog inuu adeegsanayo hadallo cabsigelin ah girt wilders oo sannadihii ugu dambeeyey ay soo kordhayeen dadka taageersan ee cunsuriyiinta ah ayaa ah hogaamiye aad loo ilaaliyo haddaba cabdikariin maxamuud oo ka tirsan dalladda guud ee soomaalida holland ayaan weydiiyey waxa uu yahay girt wilders waxaa lagu shabihi karaa donald trump oo hadda madaxweyne ku noqda waddanka maraykanka wuxuuna markiisii hore ka tirsanaan jiray xisbigan kale oo hadda la tartamaya oo waddanka hadda ka taliya oo midigta ah wuxuuna kaga baxay markii uu hadallo aad aan loo qaadan karin oo dadka ajnabiga ah waddanka ku nool iyo khaasatan dadka muslimiinta ah uu keenay oo ay kamid tahay inuu yidhi waxaan saaraynaa canshuur xijaabka dadka gabdhaha muslimiinta ay qaataan iyo waxyaaba badan oo aan macquul ahayn masaajidada waan xiraynaa kitaabada qur-aanka ah ee dadka muslimka guryahooda ugu jira waan soo aruurinaynaa waxyaaba aan xataa dee wadankii ka sharci ahaan aan ka suurtagal ahayn sanadkii aan soo dhaafnay dad badan oo qaxooti ah oo siiriyaan u badan wadankii ay soo galeen wuxuu bulshadiina kaga faa'iidaysanaya dareenkooda inuu kiciyo dadka muslimiinta ayaa na qabsanaya iisheeg muxuu ahaa caruur badan ayay dhalaan oo labaatan sano kabid kadib way nagu laba jibaaramayaan macnaha wuxuu kicinayaa quluubtii dadkii wadanka u dhashay si markaa uu uga helo taageero sidoo kale cabdikariin ayaa waxa uu sharaxayaa doorashada britoole ka dhici doonta dalka holland iyo xisbiyada ugu cadcad ee tartankaasi ka qaybgalaya berito waddanka holland waxaa ka dhacaysa doorashadii baarlamaanka sida caadi ahna xisbiye ayaa u tartama doorashooyinka si toos ah ra-iisul wasaare looma doorto xisbigii markaa kuraasta baarlamaanka oo boqol iyo toddobaatan iyo shan ka kooban ugu kuraas bata ayaa markaas la rabaa in isagoo wada shaqeyn ka raadinaya xisbiyada kale in markaa dawladdii waddanka usoo dhiso marka xisbiyada hadda ugu cadcad markii la fiiriyo waa afar xisbi oo laba ka mid ah ay tahay xisbiyada dhinaca midig midna uu si yahay midigta fog oo dadka ajnabiga ah iyo muslimiinta ah aada u nacab labadaas xisbi ayaa hadda waxaa loo saadaalinayaa in doorashada waddanka mid ka mid ah uu kuguuleysan ku guuleysan doono labada xisbi marka waxaa soo raaca xisbi kale oo asagana oo dhinacan diimaha ku salaysan oo asagana qaybta dhexe ah waxaa soo raaca xisbi kale asagana oo dhinaca bidix oo iisheeg muxuu ahaa oo siyaasadiisa ay u furfuran tahay dadka ajnabiga ah iyo guud ahaan iyo khaasatan dadka muslimiinta ah marka kolley sidaa hadda la rajeynayo labadaas xisbi oo midigta ah inuu mid ka mida uu guuleysto haddii ay dhacdo marka in uu guuleysto xisbigan midigta fog waxay u badan tahay maadaama xisbiyadii kale ee kusoo xigay ay sii caddeeyeen in wax wada shaqeyn ay dhex mari doonin inay adag tahay si markaas uu ku noqdo ra-iisul wasaarihii waddanka maamulaya inkastoo xisbiyada badan ee dalkaasi ay wiiqayaan fursadda in hal xisbi uu xukuumad soo dhisi karo ayaa haddana waxaa guushiisa ay muujin doontaa haddiiba ay dhacdo in dadka galbeedka ku nool ay ku soo badanayaan xilligan aragtiyaha siyaasadaha fog iyo islaam nacaybka iyo sidoo kale soo galootiga waxaana arrimahan ay ku soo beegmayaan iyadoo dadku ay xusuustaan kabixistii britain ee midowda yurub iyo guushii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump sidee ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi holland oo lagu qiyaaso hal milyan oo qof ay u arkaan doorashada brito yayse taageerayaan mar kale ayaan weydiiyey cabdikariin maxamuud kolley guud ahaan dadka ajnabiga ah khaasatan dadka muslimiinta ah inta badan waxay taageeraan xisbiyada markaas aan dhibka aan ku haynin oo islamarkaana ogol maadaama sharciga waddanka buu ogol yahay dadku inay diintooda sidii ay doonaan ayagoon markaas xadgudub aan kuaan ku sameynayna sharciga waddanka u yaala inay diintooda sidii ay doonaan ay ugu dhaqmaan xisbiyada marka arrimahaas ogol oo u furfuran ayay inta badan u codayaan waxaana ka mid ah xisbiga shaqaalaha waxaa ka mid ah xisbiga kale oo afartan xisbiyo hadda loo saadaalinayo inay ugu weynaan doonaan oo khurun links la yidhaahdo oo dhinacna bidix ka ah dhinacna bii-ada u dooda
baarlamanka dalka holland ayaa gudbiyey bishii diseembar sharci diidaya in goobaha dadweynaha lagu xirto xijaab ama khamaar siyaasaddaas waxaa dabada ka riixayay giirt wildes arrimahan ayaa dhanka kale waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo maxkamadda yurub ay xukuntay in la mamnuuci karo xirashada khamaarka ama xijaabka xilliga shaqada iyadoo sharciganna uu qabanayo dhammaanba shaqaalaha ridwaan xaaji cabdiweli v o a london